I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay gabar qaxooti dhallinyaro hooyana ah oo isku wada waxbarashada iyo howlaha kale ee guriga xilliga la aadahayo fom tuuga aan guursaday haddana maasha allah iskuulkayga waan dhammaysanayaa waxaa ii haraa iska yar waxaan haystaa laba gabdhood hadda mid ayaan dhalay midna waxaan dhalay bishii saddexaad waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada gaalkacyo lagu qabtay bandhig dhinaca buuga agta ah heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa la filayaa inuu maanta oo arbaca ah hadal ka jeedin doono dalka egotor isagoo diiradda saaraya baaqa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee ku aadan caqabadaha ay dimuqraadiyadda gobolku wajahayso ka hor inta uusan u sii gudbin dalka deriska la ee colombiya halkaasi oo wadahadallo kula yeelan doono madaxda wadankaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in hadalka blinkan uu taaban doono sida hay-adaha dimuqraadiga ee loo dhan yahay ee shaqaynaya ay u caawinayso fulinta siyaasad dhaqaale taasoo horseedaysa korriinsho loo dhan yahay oo dhaqaale iyo ilaalinta cimilada sidoo kale waxa uu xoghaya blinkan muhiimadda saari doonaa marka laga soo tago dimuquraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha dhinaca soo galootiga magaalada bakotana waxa uu ku hogaamin doonaa kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka ee looga hadli doono qulqulka dadka iyo siyaasadaha socdaalka warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta xaqiijisay in taliska pyongyang uu tijaabiyey gantaal balistic ah oo looga soo tuuray gujis tallaabadan oo ay khubaradu ku tilmaameen in kuuriyada waqooyi ay ku damacsan tahay in ay deg deg u howlgeliso gujisyada xambaara gantaalada riddada dhaadheer warkan ka soo baxay warbaahinta xukuumadda pyongyang ayaa yimid maalin kadib markii ay kuuriyada koofureed sheegtay in ay rumaysan tahay in kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujisyaala xeebaha bari ee kuuriyada waqooyi dowladda maraykanka ayaa ku boorisay kuuriyada waqooyi in ay joojiso daandaansiga afhayeenka aqalka cad jen saki ayaa talaadadii shalay sheegtay in dowladda maraykanku ay u furan tahay in ay wadahadallo diblomaasiyeed kala gasho kuuriyada waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka pyongyang ayaa arrintaasi horay ugu gacan seyrtay halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada gaalkacyo waxaa lagu qabtay barnaamij bandhiga buugaagta ah oo muddo socday cabdiwaaxid macalin saaq ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed sheekh siciid oo ka mid a qabanqaabayaasha bandhiga buugaagta
bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid waa mahadsan tahay adiga iyo guud ahaan warbaahinta v o a brograamkan gaalkacay facebook fair waxaa soo qaban qaabiyey oo fikraddiisa iyo iska lahaa madasha nabadda iswaxgalka dhalinyarada gobolka mudug waa magacana sida ka muuqata waa bandhig nabadeedka buwaagta gaalkacyo waa bandhig buwaag laakiin annaga waxaan ku jarna magaca nabadda maadaama gaalkacyo duruufo gaara ay lahayd haddana nabad iyo jawi deganaan iyo wada noolaansho uu ka jiro in xilliga bandhiga buwaagtu ay socdaan oo buwaagta iyo la kala gadanhayo akhriska qur-aanka la xoojinhayo dhinaca kalena arrimihii nabadda laga doodo shan sano kadib halkay gaalkacyo maraysaa shalay sida ahayd maanta sidee bay tahay beri sidee bay noqon doontaa in arrimahaas looga doodo arrimaha fulintana waxaa iska kaashanaya madashu way soo agaasintay madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka mudug iyo hay-adda b d r c interbiso ayuuna gacanaga siiyey qabsoomidda kulankan qiimaha badan gaalkacyo facebook fair oo sanadkii koowaad ka qabsoomay magaalada gaalkacyo aana jecelnahay si sanadlaah inuu qabsoomo insha allah waxaad ku casuunteen madashaan mas-uuliyiinka kala tirsan dowlad goboleedyada galmudug puntland aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxyaabaha ugu badan ee lagu soo bandhigay gaalkacyo maxay ahayd
waa sida aad sheegtay wasiiro heer federaal ayaa jooga galmudug iyo puntland sidoo kale way joogaan wasiiro hore oo federaalka iyo wasiiro hore oo maamulgoboleeda kale ka yimid gas fara badan marti fara badan ayaa halkan iskugu timid oo runtii dad aad u qiimo badana aan isleenahay labadaas beri oo gaalkacyo ay joogaan oo bandhig nabadeedka buugaagta gaalkacyo ka qaybgalayaan gaalkacyo iyo nabadeeda iyo guud ahaan soomaaliyaba wax weyn ayay ku biirin karaan aan isleenahay sida magaca ka muuqatana facebook fair waa bandhig nabadeed bugaag arrinta koowaad oo biiska ah waxaa xoogga lagu saarayaa nabadda gaalkacyo meelihii kala duwan ayaa soo martay fursadaha caqabadaha iyo tikniskii la adeegsaday markii shaqadan maaragtay iyo xeeladihii iyo wasiilooyinkii la maray markii nabaddan laga soo shaqaynaya si ay soomaalida kale faa'ida ugu noqoto arrinta bugferkana waa bandhig buwaag oo qorayaalka soomaaliyeed oo barofesoro waaweyn iyo dad waaweyn wax qoray ay ku jiraan ayaa iyaguna halkan buwaagtooda keenay oo bulshada soomaaliyeed ee gaalkacyo degani ay ka faa'iidaysanayaan buwaagtooda ay ka gadanayaan insha allahu nabadda gaalkacyo runtii colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay gaalkacyo nabadeeda haddaba xasal u ah kow horta bulshadii gaalkacyo ayaa nabaddii fahantay dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii iyo dhibaatada ay lahaayeen ba arkeen marka kow waxa ka ah waxyaabaha salka u dhigay nabadda gaalkacyo dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maan war wax kale ma heli karnaa ka fekeray runtii dhallinyaradu door fiican bay kasoo qaateen odayaashu way kasoo qaateen maamulada puntland iyo galmudug dowladda dhexe oo ciidanka jenaraal gord uu hogaaminayay halkan ayaguna xoog fiican ay geliyeen marka nabadda waxaa sal u ah fahamka bulshada nabadda nabad la-aan inaan nolol jirin ay fahmaan bulshadu inay isku baahan tahay la isdhex galo wax la wada barto la kala ganacsado waxa waaye qofba qofka kale walaalkiis inuu yahay uu arko laakiin kala sheekaynta iyo qabiilo kala duwan baad tihiin iyo dadka kale oo ka faa'iidaysanayana meesha ay ka baxaan
mararka qaarkood miyiga gobolka mudug waxbaa ka dhacdhaca haddana inta badan mas-uuliyiinta maamulada way ku baxaan madasha nabadda iyo dhallinyarada isdhexgalka gobolka mudug ma idinkugu jirtaa qorshaha sidii nabadda loo gaarsiin lahaa deegaanada miyiga ah ee dadka xoola dhaqatada ay wada degan yihiin waad mahadsan tahay qorshaha way nugu jirtaa qorshayaalkiina hore aan soo fulinana way ka mid ahayd inaan wacyigelin ku tagnay deegaanada fegfeg oo miyiga ah halkaasna dadka xoolodhaqatada ah oo waxa ugu badan oo isku haystaan ay yihiin xoolahaas iyo deegaankii biyaha in badan baan wacyigelin badan ka samaynay sidoo kale xiliyada abaaraha ah maadaama khayraadka iyo resourceska biyaha iyo laisku haysto ayaana sidoo kale biyo dhaamaysa mararka qaar ka samayn si dadka ay u kala badbaadaan in qof walbaba gurigiisa biyo uu ku hela barkadiisa u dhaweyd biyo lagu shubo marka qorshayaalkeenna hore oo guulaystana way ku jirtay in miyiga xoogga aan saarno wacyigelino kala duwan aan ka samayno aan u qarayno dadka miyiga joogo inay caafimaad helaan inay waxbarasho helaan adeegyadii kala duwanaay oo magaalada laga haysto inay helaan si ay nolol u dareemaan ka duwan nolosha hadda ay haystaan mustaqbalka soo socona insha allahu kulamo badan oo aan miyiga ugu baxayna safra badan baa noo qorshaysan haddii allah wadala inuu ogolaado ma jirtaa wax laga qoray colaadihii gobolka ka dhacay ama horey uga soo dhici jiray waxa ay ku salaysnaayeen iyo sida looga gudbi karo way jiraan cilmibaarsi badan baa laga sameeyey annaga presentation baan soo bandhignay xiliyadii dhalinyarada shaqaan ay soo bilaabeen iyo wixii ka dambeeyey duruufihii kala duwanaaye lasoo maray wixii ay ku salaysnaayeen dagaaladu sida looga gudbay sidoo kale hay-adaha interbc b d r c oo ayaguna arrintan naga gacan siiyana ayaguna cilmibaarsiya soo bandhigeen marka xog ku filan gaalkacyo iyo wadooyinkii kala duwanaayo nabadda loo soo maray iyo sidii caqabadihii jira looga gudbay runtii way diyaarsan tahay bandhig buugaadka nabadda gaalkacyona waa lagu soo bandhigay dad kala duwan baa soo jeediyay barstashano arrimahaas ku saabsan ugu dambayntii mas-uuliyiintii halkaa ka hadashay labada maalmood intii uu socday bandhigga buugnabadeedka gaalkacyo ma jiraan tilmaamooyin ay bixiyeen oo ku aadan sidii loo adkayn lahaa nabadda hadda ay haystaan bulshada gobolka
waa sax way jirtaa waxaa dhan oo keenay martidan kala fog in la casuumo waa inaan fikirkooda iyo maskaxdooda taladooda ay contributionkooda ku biiriyaan nabadda gaalkacyo sidii loo sii xoojin karo iyo sida soomaaliyada kaleba lagu gudbin karo nabadda gaalkacyo ka jirta iyo isdhexgalka bulshada way ku biiriyeen gaalkacyo midda ka jirta hadda sida ay tahay sida loo sii xoojin karo iyo gaalkacyo nabada waa soomaaliya oo nabada ayay soomaalidu tiraadahay in dadka gaalkacyoodii marka ayagu heshiiyaan kadib meelaha kala duwan oo beelaha soomaalida diriirtu ay ka jirto inay yihiin runtii fursado lagu faa'iideyn karo in inta tagaan ka qayb qaataan deegaanadaas nabaddooda maadaama casharo badan oo halkan lagu bartay ay tahay in laga faa'iidaysto mustaqbalka dhow insha allah aad baad umaadsantahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh siciid oo ka mid a qabanqaabiyayaashii bandhiga buugaagta gaalkacyo oo u warramaya waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhinacii heesaha codka cawaale aadan
todobaadka tareex kula qaata damashay xamaryaa u tallaabshaa
codka macaan ee cawaale aadan aanu intaasi ku dhaafno markana dhadhaab hodan guuto aadan waa hooyo isku dhex wada waxbarashada iyo howlaha guriga waxay dhigataa dugsiga sare ee xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay uga warantay sida ay isugu wada waxbarashada iyo howlaha guriga wariyaha v o eda ee xerada qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol waxaan dhigtaa iskuulka ifo secondary school waana reer xareerna waan leehay iskuulna waan akhristaa waxaan guursaday ki bishii tobnaad anigoo foom one ah xilliga la aadahayo foom tuuga aan guursaday haddana maasha allah iskuulkayga waan dhammaysanayaa waxa ii haraa iska yar waxaan haystaa laba gabdhood hadda mid ayaan dhalay midna waxaan dhalay bishii saddexaad xilligii koronaha uu jira maasha allah waxbarashadaysi toosaan u wataa ii sheegay wax oo dhibaato iyo wax oo aan la kulmaayo ma jiro marka aroorti xilli horeetaan quraacdeeda karsadaa iskuulkaygana xilli fiican baan aadaa wax oo iyo wakhtiga aan ku lumiyo waxbarashada iga muhiimsan ma jiro insha allah inigana waxaan ii rajaynayaa intiina badan inaad saa ku socotaan maaha marka reer aad yeelato inaad iska fadhiisato guriga oo aad dhado reer baan yeeshay ilmaan dhaqanayaa iskoolka halkaasaan ka tegey waxaa la dhahaa inta badan gabdhaha waa uun jiko inbaa u dambaysa uun waxbarashadooda waxba ma darayso midda ayada waxaan leehay waa been waxbarashada gabdhaha aad bay u muhiimsan tahay kaas iskuulkaygana caadi ayaan u wataa hadda galaaska ugu dambeeya ayaan ahay fonfooga marka ka waran dareen intee la eg baad hodan dareentaa maadaama aad tahay hooye carruur haysata islamarkaana waxaan ognahay iskuullada ku yaalla xeryahan qaxootiga iyo dhadhaab in la aado labiyo tobanka subaxnimo marka ka waran dareenkaaga arrintaasi dhib malo waxaas markaan salaada subaxaan tukada arohoreeto quraacdeeda quraac yar oo aan anigii xaajiga iyo cunugteeda yar waan u karsadaa iskoolkaygana waan aadaa xilliga aan uurka yeesho markaan sagaalka bilood aan gaaro beemishon ayaa liisoo siiyaa fasax ayaa lii siiyaa xafadda ayaan joogaa markaan dhalana dib ayaan oogu laabtaa wax dhibaataa ma arka marka ma jiraan waxaan ognahay in caqabado ay la kulmaan qofka waxbarashada iyo sidoo kale dhanka guriga isku wada islamarkaana xaas leh marka ma jiraan caqabada aad la kulanto wax caqabado aan la kulmo malo iskuulka ninkayga waa nin wax bartay oo ii sheegay iskuulka secondariga iyo baramariga labaduba dhammeeyey iskoolkayga inaan dhammaysto aad u jecel xilligaan u gembiya asagaaba joogaynba dhahaya orod iskuulkaad aad oo xanaaqhaya hooyadayna aaday u jecesha iskuulka inaan barto aabbayna xilligaan guursanaya aan ballan ka qaada inaan iskuulkayga aan dhammaysado marka ka waran waxbarashada maxaa farqi oo idin dhexeeya gabdhaha aan reerka lahayn aad iskuulkaas la dhigataan iyo adiga wallahi inta badan gabdho waxaa arkaysa aan reer lahayn iskuulkan aan imaaninoo gembiyo aniga oo reer la-aan sida aan u imaanaya ay u imaan ayag dhahay afar wiig saddex wiig baa maqnaydeen xaggeen ku maqnaydeen waana xanuunsanaa wax baan qabanay saaka ee jikaan ku jiraan kusoo daahay anna ii sheegay aan imaanahay marka shaqada guriga iyo waxbarashada seed isku wadaa ma jiraa xilliyo aad kala qorshaysatay tusaale ahaan oo kale in xilligaasi aad qorshaysata hawsha guriga inaad qabato sidoo kalena xilligaasi aad inaad aado iskuulka amaba aad akhriso casharada iskuulka aad ka soo qaadatay galabkii markaan iskuulka aan ka imaado cashadeydaan karsadaa maqhribka markaan tukada intii cishaha iyo maqhribka la gaarin buugaygaan iska sii akhristaa cishaha markaan tukada waan iska sii akhristaa xilliga dambe uu nalka uu tagahayana waan iska seexdaa salaadina sideedama iskuulka u aada aan wax dhibana ma ark waxaa jira marka dad markaasi aaminsan in gabadha marba haddii la guursado oo reer yeelata inaysan wax baran karin marka ka horna arrintaas dadkaas waxaan leehay fikraddaas waa khalad si waxbarashada sidaa adig ka dhigtayn bay kuu noqon waa adun ah sidaas sidaad noloshaada sidii adig aa ka dhigto bay noqon hadaad noloshaada gadaal aa u dhigto adaa gadaal isku dhig haddaa hor u qaadana adinba hor u qaata marka waxaad sheegtay adigoo foom one ah ama fasalka koowaad ee dugsiga sare inaad reer yeelatay marka ma jiraan mararka qaarkood inaad dhahdo adoo reerle way kugu adagtay inaad waxbarashada wado maya may maigi wanaagsan waan ku fikir maalinta ugu horeysa aan guursanay inaan waxbarashadayda aan dhammaysado aaba go-aankayga go-aankayga kama walaabaninba sidiin baan weli u wato un marka mararka qaarkood ma dhacdaa in markii ay caqabado kula soo gudboonaadaan ku saabsan dhanka guriga in maalmaha qaarkood aad waxbarashada aadan tegin islamarkaana taas ay saamayn waxbarashadaada ku yeelato gabdhihii aan la qabin fasalka aad isla ahaydeen ama isku fasalka aad ahaydeen in markaasi ay kaa kormaraan ama dhanka aqoonta maadaama cashira adiga aadan qaadan ay qaadanayaan cashirada ay qaadana an markaan imaado waan ka koobisadaa maalintaan maqanay markaan imaado cashirka shalay dhiga away aan dhahaa way tusaan waan koobisadaa maalintu idhaafa oo un koobiyaa un inta badanna khadkaaba liigu soo diri jirayba wax cashir oo idhaafa ma laho ma jiraa marka kaalmo ama taageero aad ka hesho markaasi wadaadkaaga amaba xaajigaaga si uu kaaga caawiyo dhanka waxbarashada ha xaajigii iskuulka wuu bogay isaga labayo tobankiisa sana wuu dhammaysaday isagaaba iga caawiyaa inta badan oo iga dadaaliyaa hooyo qaxooti joogto dhibkeeda waa garanaysaan oo ii sheegay salaadii horeetana ee laga rabo qureec qada laga rabo casho laga rabo iskoolkina laga rabo duhurkina iskoolka ina imaato laga rabo salaadina iskoolka ina imaato laga rabo waa garanaysaan dhibkeeda iyadoo ka fikiraysa qadadii bay iskuulka imaanaysaa iyadoo ka fikiraysa qureecdii bay iskuulka imaanay marka inta badan adoo waxuun ka fikirayan baa waxuun qaban marka ma jiraan in aad wacyigelin aad siiso gabdhaha kaleeto iyagoo reer leh ee iskuullada ka tegay islamarkaana xeryahan qaxootiga ee dhadhaab jooga gaar ahaan xerada nifo si sidaadoo kale ay waxbarashada usii wataan waxaan iilaha waxbarashadiina dhamaysta galaaska koowaad dii laguu guursado geedo dhigo dhigo haddaad dhasho fasax waa lagu siin sagaalka bilood dada cuslaata fasax wuu jiraa wax waa la akhrisan karaa adduunkada waa la hormaray baadiil lama joogo social mediaha layskugu soo diray ee, cashirada ilmaha kula socodsiini xilligii waraaqada laisku soo qori jir kusoo lugeyn jiray lama joogo ee waa laisku dhowey waa laisku imaana cashirada waa la kala koobisani waxaan dhihi lahaa barta wax Eh, hodan eh, xilligan umul baad ku jirtaa Eh, welina waxaad sheegtay in casharadii aad qaadato ood bugaagtii aad markaasi aad akhrisato Eh, gurigaagan joognaa waa la dareemi eh, markaasi waa la dareemi karaa hooyo ilmo haysata haddana umul ah haddana casharadii eh, galaaska laga qaadanaya akhrisanayso oo mararka qaarkood xillina cunugeeda eh, naaska nuujinaysa xilligina bugaagta akhrisanaysa marka maxaa kugu dhasha arrintan waxaa ee, markaan umusha aan ahoo kaleeto markaasin baaba iigu dhib badanba intaan uurka oo dhan waan soconaa waan akhristaa laakiin markaan umusha aan ahaa iigu daran waayo markaa cunug wuu yar yahay waa ii sheegay naas bisaan siini markaan iskuul aadi raha waa inaan dhahaa un caani iyo waxaas u bilaaba waa inaan dhahaa marka xilligaasin baan dhihi karaa un dhibka ugu badanaan kala kulmaa inta kale laakiin alxamdulilah Eh, mararka qaarkood marka ma dhacdaa in cunugoo yar intaad xambaarsato inaad iskuulka la tagto maya weli ilmahayga iskuul lama tegin Eh, ugu dambayntii marka hodan waxaa jira gabdho fara badan oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab amaba deegaanada soomaalidu ay degto oo sidaadoo kaleeta iyagoo wax baranaya ee la guursaday eh, kadibna waxbarashadii ka tegey maxaad marka ugu dambayntii aad eh, kula dardaarmi lahayd ama maxaa talo ood siin lahayd waxaan kula dardaarmi lahaa horta inay waxaan dhihi lahaa waxbarashadooda ay hor u sii wataan oy gadaal isku dhigin weligood xitaa haddii ay galaaska sideedaad ay yihiin in waxaan dhihi lahaa in iskuulkooda ay ka bixin marnabo iskuulkooda inay ka bixin ay sii wataan baan dhihi lahaa Aa, waxaan ugu baaqi lahaa gabdhaha soomaaliyeed inay waxbarashadooda ay ku dadaalaan hadday reer leeyihiin iyo hadday reer lahaynba labaduba inay waxbarashadooda ay ku dadaalaan taasi waxay ahayd hodan guuto aadan oo u waramaysa waryaheena axmed nuur maxamed iyagol xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markana ciyaarihii waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownaya kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee kubadda cagta ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray qaaradda yurub iyadoo kooxda b s g ee ka dhisan dalka faransiiska ee uu horkaco ciyaaryahan leonel messina ay guul dirqi ah ka gaareen kooxda r b l ee ka dhisan dalka jarmalka kulanka labadan kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda b s g oo gool la hormartay waxaa u dhaliyey xidigooda imbabe kooxda lebsigna waxaa u barbareeyey xidigooda kale ee silva r b l ayaana gool u saarisay kooxda b s g oo ciyaarta ka dhigtay laba iyo hal waxaana u dhaliyey xidigooda nordi makale wixii markaasi ka dambeeyena leonel messy ayaa la soo baxay burhaantiisa isagoo laba gool ka dhaliyay kooxda r b l sidaana guusha ugu horseeday kooxdiisa b s g kulamada kale ee ka tirsan koobka horyaalada yurub ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii saddex gool iyo labo ay uga badisay kooxda liverpool kooxda kale ee atlantico madrid kulankan ayaa xalay waxaa isku muujiyey maxamed saalax oo laba ka mida goolasha liverpool u dhaliyey halka goolka kalena uu u dhaliyay kooxda liverpool xidigooda qadka dhexe ee nabi keita kooxda atlantico madrid ayaa waxaa laba gool u dhaliyey ciyaaryahankooda crisman ka hor intaaan calaamadda casaanka ah la siinin kooxda manchester cityna waxa ay shan iyo hal uga badiyeen kooxda kale ee club bruge inter milan waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda sherif real madridna waxa ay shan iyo eber ku garaacday kooxda kale ee shaktar sportingna waxa ay afar iyo hal ku garaacday kooxda kale ee basiktas kooxda ac milan oo marka ay noqoto ciyaaraha champions leaga uu xalka ku xun yahay sanadkanna waxa ay mar kale guuldaro hal iyo ebera kala kulantay kooxda kale ee f c borto ac milan ayaa kulankii xalay waxa uu noqonayaa midkii saddexaad oo xiriir ah oo laga badiyo oo heerka guruubyada milan ayaa horey waxaa uga soo badiyey kooxaha liverpool iyo atlatico madrid oo gruubka kula jira xalina waxay u ahayd tii saddexaad oo f c borto ayaa garaacday kooxda ayakisna waxa ay afar iyo eber uga badisay kooxda kale ee brushi dortmond kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada yurub ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha manchester united ee atlanta kooxda tababare olganer solsha oo xaalka uu ku xun yahay islamarkaana uu sii kordhaya cadaadiska saaran tababaraha united ayaa wajahaysa kooxda atlanta iyadoo guuldarro toddobaadkan kala soo kulantay kooxda kale ee leicester city barcelona waxa ay martigelin doontaa kooxda dinama kef sevilla waxa ay u martigi doontaa liil zenet iyo yuventus ayaa iswajihi doona halka kooxda la loodin la-yahay ee bayer munik ay u marti'i doonto kooxda benfica chelsea iyo maalmo ayaa is arki doona young boysna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee villareal halka wolfsburg ay la ciyaari doonto kooxda kale ee sesburg wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha
shacnigan quruxdeeda shakiyo qosolkeeda yartooy shidantee mau sheegteen al mau sheegteen shacnigan quruxdeeda shakiyo qosolkeeda yartooy shidantee mau sheegteen al mau sheegteen mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen shandhalad sheeq iyo aqoon xariir lagu shaaximiyo inay shiiqisay hablaha ku nool shanta qaaradood shandhalad sheeq iyo aqoon xariir lagu shaaximiyo inay shiiqisay hablaha ku nool shanta qaaradood mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen kalgacal shida aan lahayn shuush iyo laga dhowray been hadday igu shaafilay inaan shaamareeri lahaa kalgacal shido aan lahayn shuush iyo laga dhowray been hadday igu shaafilay inaan shaamareeri lahaa mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidantee mau sheegteen
socodka qadar keyona wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay afarta galabnimo waa v o a oo idinla nabadgeliya